waxaan ka dhaawacay suugeer anigoo dhalinyar oo kitaab masaajid ku hoorsanan niman askar ee qor wataan afka duwan ee masaajidka agdiis ma imaadeen marka waxay dhahaan maxaad ka sibeeyeysan halkan cisho ku dukaneen aan dhahana marka saasaan dhahana baasayna soo furay marka ani markaas lugtaana dha markaas igu dhacday xabadda kuwada igu dhacday marka saddex rag aragnaan magacay nuur abow cumar maxamed aa laga yidhaa anoo masaajida irdiisa taagana dhibana la bilaabo xabadii ashana oo ku dhimatay madaxna waa ku dhaawacmay waxay kale oo kala kuday waa kala kuday wixii kalena waa waxayna qabeen wallaahi nimana qorgooda wataana ilahan hadduwa ma kala bixi karaan masaajidka kutub waa akhrisay waa soo galeen kadib waa soo bilaabay waa kala roogtay kitaab akhrisay rutubta watay ishi ishiya ishi habeestoohad magacii waxaa liraa abuu cumar maxamed aa liraa salaada cishaa masaajidka anoo ku joogno dad tuut wato yaan iskugu yeeraray halada mees joogtaa ka mid ahay shan qofoodna waa ku dhaawactay oo dadka masaajidku jiro dhawac waay shan waa ku dhimatay xaaladooda eh, dad waa gacan dadna waa lug dadna waa caloosha saasay u kala dardiin haa dadkii dhintaa la duugaayay dadka wax lagu tuhmaayo oo waa loo leynka ma jira maya wax ognaha ma jiro cawle ma ohe dad tuut wata- watali ahay cawle waaye